ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa waxaa uu maanta booqday dhismaha shaqaalaha safaaradda turkiga ee soomaaliya ee qaraxa lagula beegsaday maalintii shalay ahayd magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha ayaa la kulmay safiirka turkiga ee soomaaliya waxaana uu sheegay inay cambaaraynayaan weerarkan wariyahayaga magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixintan muqdisho inooga soo diray ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa maanta gaaray dhismihii ay degganaayeen shaqaalaha turkishka ah ee maalinimadii shalay lagu qaaday qaraxa ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliyeed ay aad kaga xun tahay dhibaatadii soo gaaray dadka turkishka ah iyo dadka soomaaliyeed ee halkaasi ka howlgelayay waxaan ku cambaaraynahayaa falkii argagixisanimo ee shala galab ka dhacay halkan ee ay ku dhinteen dadka tirada badan dadkii noo soo gurmaday oo u yimid inay soomaaliya kaalmeeyaan iyo dad islaama oo bishan ramadaan soomanaa oo howlahoodii caadiga ahaa gubanahayay waxay geysteenna aan la arag aad baannu u cambaaraynaynaa falalka noocaasi waa falal looga dan leeyahay in soomaaliya dib u kabato dowladnimadeedii hanato mas-uuliyaddeedana ay gudato looga hor istaagi looga hor istaagayo waxaan u sheegaynaa inta argagixisada caalamka iyo intii dan moodaysay inay umuurtaas ku guulaysataba ilaahay idankiisa way ku faylgaroobahayaan sidoo kale safiirka dowladda waddanka turkiga ee u fadhiya magaalada muqdisho kanitran ayaa isaguna waxa uu sheegay in shaqadii ay ka wadeen gudaha waddanka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho aysan hakad geli doonin islamarkaana ay sii wadayaan samafalkii ay horay halkaa uga fulin jireen safiirka waxa uu sheegay in dhibaatadaasi ay ka dambeeyeen dad ugu yeeray cadowga islaamka qaraxii shalay lagu qaaday dhismaha ay degganaayeen shaqaalaha turkishka ah ayaa waxaa sheegtay xarakada al-shabaab ee ka dagaalamta gudaha waddanka soomaaliya waxaana qaraxyo dhowr ah maalmihii ugu dambeeyey ay ka dhacayeen magaalada muqdisho oo ay sheeganayeen xarakada al-shabaab axmed xasan colaad v o a muqdisho aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad haddaba sidaad dhegeystayaal warkaygaba ku maqliseen dowladda turkiga ayaa sheegtay in weerarkii shalay lagu qaaday guri degaan u ahaa shaqaalaha safaaradooda soomaaliya uusan waxba u dhimaynin gargaarka bani aadanimo ee ay ku gacan siinayaan dadka soomaaliyeed afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga levent gumrujku ayaa v o a waraysi siiyey waxaanuu marka hore haaruun macruuf uga warramay sida ay wax u dhaceen
Yes, in fact, I mean, uh, what happened yesterday was a horrible attack. Uh, unfortunately, we lost one of our security officers.
waxa uu yidhi waxa dhacay shalay waxa uu ahaa weerar foolxumo ah nasiib darro waxaa nooga dhintay sarkaal ka tirsan ciidanka amniga afar kalena waa ay ku dhaawacmeen saddex qof uu ismiidaaminayey ayaa weerar ka geystay saddexdooduba waxaa toogtay ciidankeenna laakiin mid ayaa ka hor intii aanu dhimanin isqarxiyey diyaarad ambalaas ayaan u dirnay muqdisho waxaana haatan la keenay ankara mid ayaa dhaawiciisu culus yahay inta kale noloshoodu halis kuma jirto waxaa kale uu haaruun macruuf weydiiyey levaan gamrujku baaritaanada ilaa iyo hadda dhacay waxaa loo barir tilmaameedsaday howlgalka turkiga ee soomaaliya Yes, of course. I mean, we're still waiting for uh, the assessment by the Somali security authorities. Immediately after the attack, they, they waxa uu came yidhi weli over waxaan and we sugaynaa qiimaynta mas-uuliyiinta amniga ee soomaaliya waxyar kadib weerarka way soo gaadheen meesha waana iska kaashanaynaa sidii loo ogaan lahaa xaqiiqada weerarkan fulaynimada ah laakiin qiimaynta hordhaca waxa weeye sababta loo bartilmaameedsaday turkiga waa shaqadii aan soomaaliya ka haynay labadii sano ee lasoo dhaafay ee aan dadka soomaaliyeed iyo dowladda ku gargaarnay waxaad og tahay in soomaaliya ay qar ka laalaaday laga kala cararay turkiga ayaa u soo gurmaday oo gacmaha u furay waxaana siinay nuuc kasta oo kaalmaa laba sano kadib waxay joogtaa meel wanaagsan waxayna soomaalidu dhisayaan mustaqbalkooda iyaga oo rajo qaba taas ayaa ah sababta turkiga loo bartilmaameedsaday horumarka ay soomaaliya samayso waxay taasi dabcan cadaadis iyo cidhiiri ku noqonaysaa kooxaha xag jirka ah mar uu ka jawaabayay in weerarkan uu wax u dhimi karo howlgalkooda soomaaliya leven gamrujku waxa uu ku jawaabay No, no, uh, definitely not. Uh, when we started working with Somalia, of course, I mean, it has uh, been rooted in our maya special relations hubaashii with maya Somali people.
markii aan dating back bilownay inaan history.
soomaaliya la shaqayno waxay ahayd tallaabo salka ku haysay xiriirka gaarka ah ee aan la leenahay dadka soomaaliya oo taariikh fog leh waxaa kale uu ku salaysnaa aaminaadaan aaminsannahay in mustaqbal iftiimaya uu ka horreeyo soomaaliya sidaa darteed waan sii wadaynaa wada shaqaynta aannu la leenahay soomaalida mana jiro wax taas naga leexinaya waan garab istaagaynaa dadka soomaalida ah iyo dowladda xaqiiqdiina wax yar uun kadib weerarka waxaa aad aan ugu faraxnay dareenka iyo taageerada aan ka helnay dhammaanba dhinacyada soomaalida taasi oo si weyn kor ugu qaaday niyaddeenna taasna waxaan beddelkeeda ballan qaadaynaa inaan soomaaliya joogno doorna ka ciyaarno inay soomaaliya cagiheeda isku taagto aad baad u mahadsantahay maxamuud mascade oo inoo soo koobaya waraysigii haaruun macruuf la yeeshay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga levan gumrujko
waa tahay isla wararkaasi ayaynu ku jirnaayay dowladda turkiga weerarkii shalay lagu qaaday guriga ay ka degan yihiin magaalada muqdisho shaqaalaha safaaradooda lagu egtay ayaa waxay ahayd dalkii ugu horreeyey ee sida weyn ugu soo gurmaday soomaaliya xilligii adkaa ee macluusha ba'ani ay soomaaliya ka jirtay ra-iisul wasaaraha turkiga rajib tayib ordogan ayaa noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee ka yimaada meel ka baxsan qaaradda afrika ee booqday soomaaliya markii macluushu dhacday haddaba muxuu yahay waxqabadka turkiga ee soomaaliya su-aashaas iyo kuwo kale ayaa sahre cabdi axmed waxay weydiisay brofesor hodana siciid oo wax ka dhigta jaamacadda buffalo ee gobolka new york ee dalkan maraykanka markii soomaalida maaragtay abaartii ugu weyneyd lixdan sano ee dhacday ay ku dhacday waxay ahayd dadkii ugu badnaa ugu soo horreeyey ee ugu soo maaragtay usoo gurmaday prime ministerka turkiga isaga oo ay la socdaan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dawladdiisii inteeda badan oo dhan ayuu diyaarad kusoo qaaday iyagii oo dhan wuxuu keenay muqdisho oo markaa runtii nabadeedu ayna aada iyo aada u sugnayn laakiin waxaa kala weynaatay inuu indhihiisa kusoo eego aanu qofna uga sheekaynin xaalada cakiran ee ka jirtay markaa soomaaliya dhinaca dhibaatada iyo gaajada iyo abaaraha iyo amni darada intaba inuu isagu indhihiisa kusoo eego uu kusoo cabiro marka waxaabay ahaydba mar aan maaragtay qofna naftiisa iskadaa reerkiisa iyo dawladiisana una ku aamin kara inuu k inuu yimaado uu markaa indhihiisa ku arko prime ministerka ordogan berigaas marka wax weyn runtii bay soomaalida u qabatay soomaalidana aada bay spiritkooda isla u qaaday ilaa iyo xad maanta qof kastoo soomaaliya abaalka uu qabo turkigu uu yahay abaal aada iyo aada u weyn waayahay waxyaabaha sida gaarka afarta loogu fiiqi karo ee turkiga soomaaliya uu u qabtay kasakow in ra-iisul wasaaruhu uu booqdo soomaaliya maxaa la odhan karaa waxyaalo badan buu u qabtay walaal inuu abaarihii aada iyo aad wax uga caawiyeen oo cuntadii keeneen diyaaradahoodii oo qayb dhakhaatiirtoodii ay keeneen maxaan idhahdaayey oy dhalinyaradii soomaaliyeed ee maaragtay waxbarashada ay wax weyn ka qabteen ismayaasha oo gaar ahaan dhinaca southka ay aada iyo aada ugu uga ugu ugu hawlan yihiin oo hadda xamar bilicdeeda inta badan dadka ka shaqaynaya hadda istanbul iyo muqdisho oo kale waa waxaa la dhahaa twinning waa la waxaa laga dhigay laba magaalo oo isku xidhan oo si looga shaqeeyo si markaa bilicdii mada loo soo celiyo iyo waxyaalo badan oo runtii waxbarashada dhalinyarada loo diray soomaalida intay maaragtay dhalinyaradeeda in ciyaal ee jooga maaragtay meesha la yidhahdo turkiga oo wax ka barta wadan intaa caawiyey ma jiraan iyo waxyaalo badan oo de aynaan sheegi karin turkigu markiiba ambasi bay furteen waxay keeneen dhakhaatiirtoodii waxay keeneen wax adigu waxaan la koobi karin dhinac kasta oo ay is odhan kareen waxbaa ka qaban kareen n g o dooda baa yimid marka waxay qabteen waxa kaaga daran wax qabadka xitaa inay noqdo dadkii bilaabay meel layska ilaabay labaatan sanadood oo ay yidhaahdeen dad iscunaya oo iyagu maaragtay iyaguna isdhamaynayo on adduunkii oo dham iskaga tegay oo maraykanku uu kasoo tegay oo qolo kastaa ay maaragtay indhaha ka dadatay bay indhii u fureen ilaa ay qolo kastaa ku dadatay oo markay iyagu yimaadeen sidii tusbaxdaata iyagiina dadkii kaloo dhamay iyo wadamadii kaloo dhan iyo hay-adihii kaloo dhamay markaa ay yimaadeen xitaa wadamadii muslimada ahaa ee dariskeenna la ahaa waayahay brofesor hodan siciid milatari ahaan uma joogaan turkiga soomaaliya ee sida ka muuqata waxqabadkooda maxay tahay sababta loo bartilmaameedsanayo marka wallaahi horta waxaa bartilmaameedsanaya waa dadkii xag jirka ahaa ee ee maaragtay oo imika qolada sheegatay waa al-shabaab al-shabaab waxay waxay u tilmaamsanayaan de waa dad aan rabin soomaaliya inaa inay meel la qabato oy ay ku jiraan kee aaskaas iyo maaragtay waxyaalo aynaan garanayn oo aan diiniyana aan maaragtay ahayn oo marka qof kasta oo markay arkaan markay il u dilaaciso soomaaliya ama actually waxaa lagu eedeynayaa turkiga inay dawladda caawiyaan of course shabaabna waxay kasoo horjeedaan dawladda midda kale turki baa iska sheegaysa ayoo soomaaliya caawinaya dhalinyaradeenii jaamacadaha ka baxay oo maaragtay iyo dadkii waxgaradka ahaa iyo wadaadadii qolo kastaa la idleeyey oo maaragtay xadjirkaas ay idleeyeen marka il kasta oo soomaaliya maaragtay usoo baxdo ama ha caawiyaan ama ajnabi ha ahaadaan ama muslim ha ahaadaan ama yay ahaanin marka wa waa la ataagaraynaya way kasoo horjeedaan waayo dee waxay waxay aada iyo aad u dhaawaceen quwadoodii maaha ama siyaasad turkigu ha ku taas idkasoon aaminsanahay siyaasad iyo dhinac kastaba inay turkigu soomaaliya hadda ku jiraan dhaqaale iyo wax kastaba haddana waxa weeye dee hadday wax kastoo fiican haday sameynayaan weli hadda wax badanoo runtii fiican ay sameeyeen iyagu ma eegayaan waxa fiican ay sameeyeen waxay eegayaan siday wax kastoo fiican iyagu sameeyaan quwadii al-shabaabna way sii yaraanaysaa marka waa laba gurub way iska soo horjeedaan saasun bay u arkaan inay turkigu iyaga quwadii shabaabka sii yaraynayso dabeetana dawladii maadaama ay caawinayaan iyaguna markaa iyaga dhibaateynayaan sidii ay maalintii dhaweed u dhibaateeyeen maaragtay u n ka xafiisyadoodao kale rofeysar hodan siciid oo wax ka dhigta jaamacadda buffalo ee gobolka new york ee dalkan maraykanka oo qadka teleefonka ugu warramaysay sahre cabdi axmed oo washington joogta